say so myself. VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muujadaha gaaggaaban xiriirka efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan o aad naga dhegeysaneysaan bogga v o a somaali com door wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa march sagaal sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa koodii barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah waa sidee doorka jaamacadaha soomaaliya iyo cilmi baarista bulshada dhexdeeda ay ka sameeyaan cilmi baarisuhu waa waxa wax lagu fahmo waxaan la baarin oo aan la ogaan dee cidna kama hadli karto
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa iyadoo shalay ku beegnayd maalinta haweenka ee siddeedda maaj ayaanu idiin soo gudbin doonaa kaalinta haweenka ee horumarinta bulshada ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan iyo dabcan kaalmihii heesaana kama marna barnaamijka intuu socdee intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dowladda ruushka ayaa sheegtay in arbacada maanta ahi wadahadallo ay la yeesheen waddanka ukrein mas-uuliyiin ka socda ee lagu xalinayo colaadda dalkaasi ukrein ka aloosan waxxoogaa horumara laga sameeyey waxaana mas-uuliyiinta dalka ruushku ay tilmaameen in aysan ujeedka ciidamada moscow ee ku duula waddanka ukrein aysan ahayn sidii ay u ridi lahaayeen dowladda ukrein wax horumar ah ayaa la sameeyey ayay tiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka mariya zakharova mar ay shir jaraa'id qabatay iyada oo tixraacaysay saddex wareeg oo wadahadalla ah oo kiyev ay la yeelatay moscow waxay intaasi ku dartay in militariga ruushka ee galay dalka ukrein ujeedkiisu uusan ahayn inay afgembiyaan oo ay xilka ka tuuraan dowladda uu hogaamiyo valadimir zelenski midooda yurub ayaa dhinaca kale isku raacay in liiska cunuqabateynta lagu daro saraakiil badan oo ka tirsan shirkadda shidaalka ruushka ee oligarkska iyadoo sidoo kalena la adkeynayo xeerarka xawaaladaha lacaga cripto currency-ga loo yaqaan lana bartilmaamaysado waxyaha badda arrintaas oo ku aadan dagaalka moscow ay ku qaaday waddanka ukrein oo midooda yurub iyo reer galbeedkuna ay ka jawaabayaan midooda yurub ayaa sidoo kale isku raacay in saddex bangi oo belarus ah laga jaro nidaamka caalamiga ee bangiyada ee swiftiga sababo la xiriira taageerada minska ay u samaysay weerarkii kremlinka ay ku qaaday waddanka ukrein howlgalka faransiiska oo haya hogaanka wareega midooda yurub ayaa bartiisa twitter-ka arrintaasi kusoo qoray midooda yurub ayaa isku dayaya in uu xiro daldaloolooyinka ka dhashay cunuqabateyntii ay ku soo rogeen reer galbeedka valadimir putin iyo dowladda ruushka si markaasi ay uga jawaabaan duulaanka ruushka uu ku qaaday waddanka ukrein warkii dunida dhegeystayaal waa anigayntaa degeystayaaldinba meelkastoo aad joogtaan halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a nu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayo jaamacadaha soomaaliya ayaa si lamida kuwa kale caalamiga ee waxay kaalin ka geystaan horumarinta iyo cilmibaarista bulshada iyadoo ay mid ka mid ah iyadoo ay sameeyaan arrimaha cilmibaarista oo bulshada faa'iido u ah faarax warsame waxa uu ka mid yahay barayaasha jaamacadda camuud ee somalilan waxaana uu ka hadlaya doorka jaamacaddaasi ee dhinaca cilmibaarista wuxuu la hadlay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
faarax warsame waxaan wax ka dhigaa jaamacadda camuud gaar ahaan ee kuliyadda dhaqaalaha koob iyo tobankii sana u dambeysay horta jaamacaduba waxay u furan yihiin bay marka laga tago waxdhigidda marka community servicinka laga tago ama adeegyada dib loogu celiyo bulshada qeybta ugu muhiimsanayaedna saddexaad waa researchka weyn ama cilmi baadhisaha cilmi baadhisuhu waa waxa wax lagu fahmo weeyaan cilmi baadhisuhu waa waxa wax lagu fahmo waxaan la baadhin oo aan la ogaan dee cidna kama hadli karto waa mushkiladaha markayna haysta kamid tahay iminka waxaa jirta wasaaradda maaliyadda oo kale haddaanan qaldanin waxaa ku jiray inay cilmi baadhisa sameeyaan dee waxay inay dee la shaqeeyaan markaa jaamacadaha oo wasaaraddii maaliyadda maadaama dee lacaga badan oo bajedoo cilmi baadhisiyi ku jiraan oo gaaraan dhaqaalaha khuseeya de waxayd inay jaamacadaha kala shaqeeyaan oo iminka tan sixir bararka taagan oo kale iyo abaaraha oo kaleba muddo iminka haddii sanada ama lix bilooda haddii daraasooyinka la sameeyo waxaa iman lahayd in la heli lahaayeen xalal la heli lahaa waayo waa waa ceeb lixdankii sana u dambeysaba dee waxaan wey jireen abaaraha iyo dee way jirayeen iyo sixir bararku way jirayeen wax laga baranayana ma jirto waxa dee keenaysa inaanan cilmi baarisaba la sameynaynba marka halkaa jaamacaduna way ka gaabinado jaamacad qura ohan mayno oo dacamudoo kale waxay kamid tahay jaamacadaha dalkay kamid tahay marka waa gaabin ay ka gaabiyeen jaamacaduhu iyo dhinaca kalena markaa dowladdu ay ka gaabisay oo miisaaniyaddiinana haddaad eegto oo miisaaniyad ka jawaabaysa maaha baahiyaha maanta innaga ay naystay shaqo abuurka wax soo saarka in la horumariyo nidaamka maaliyadda cilmi baaris waxaaba kama jawaabayso waa miisaaniyad gebigeeguba boqolkiiba sagaashan hawl socodsiin waxa la dhaha mishaar unbayba noqotaa jaamacaduhu markay cilmi baadhisii samaynaya waxay u baahan yihiin dhaqaalihii lagu samayn lahaa cilmi baadhista mar haddaanay hayn dhaqaale ay ku sameeyaan cilmi baadhis sidayse u samayn karaan in ay cilmi baadhis ka soo saaraan caqabadahan haysta bulshada iyo guud ahaan waddanka magacaygu waa cabdifataax xuseen daahir waxaan ahay cilmi baadhe iyo muxuu ahaa independent researcher midda kale beesha caalamku aada bay diyaar ula tahay qofkii doonaya inuu sameeyo cilmi baadhis baaxad leh oo si cilmiyeysan u taabanaysa mushkiladu halkay ka jirtay laakiin cid baanan diyaar u ahayn haykalkii jaamacadeed ee reserjka ama qeybihii ay jaamacaduhu lahaayeen cilmi baadhiseed haykal ahaan ama iskaleta ahaan ba iskaga jiraan laakiin shaqo diyaaruma ciddii xirfadda u lahaydna uma dirsadaan oo dad badanoo waxaa jira maanta wadanka jooga oo cilmi baadhis aada u qurux badan samayn lahaa midda kale waxaa jirta haddii cilmi baadhis qof sameeyo oo isku taxaluujiyo brodhaga soo baxa ama natiijada soo baxda ciddii dee fulin lahayd baanan jirin ama dowlad ahaato ama tu hoose ama tu sare ciddii fulin lahayd baanan jirin marka mushkiladuhu waxaad moodaa inay isku yara xirxidhan yihiin oo mid midda kale ay taabanayso laakiin ay u baahan tahay ciddii furfuri lahayd hogaan qurux badan oo hoose iyo tusaraba waa u baahan yihin baan umaleeya wadanku jaamacaduhu kulanaha qabtaan dadka ay ku tuhumayaan in cilmi baadhis ay samayn karaan ha u yeedhaan iyagu waxayisiin ha sameeyaan oo social mediaha iyo jaraadada iyo idaacadaha dadka kala hadlaan cid walba samayn karta cilmi baadhista ha noo yimaadaan marka iyagaa kala xulan kara
cabdirasaaq aduna maxaad soo jeedin lahayd si loo sameeyo cilmi baadhisyo la xidhiidha caqabadaha haysta bulshada hadday tahay abaaraha hadday tahay sicir bararka hadday tahay xanuunada iyo waxyaabaha kale ee bulshada inta badan kusoo noqnoqda ee u noqday waxyaabo caado ah oo sanad walba amase mar walba ay arkaan
raxiim magacayga cabdirasaaq daar maxamuud oo ka mida ardaydii baratay ka baxday jaamacadda camuud gaar ahaan kulliyadda dhaqaalaha markii dambena takhasuska qaybta horumarka kusii samaysa horta way joogaan wadanka aqoon-yahan ku filan anu saan aaminsanahay oo sector walba wax ka eegi kara somalilan way buuxaan somalilan laakiin waxay u baahantay in maalgelin geliso cilmi baadhista inta badan institutionada dawliga ama institutionada waxbarashada sida jaamacadaha madaxa bannaan iyo kuwa kale public sectorkaba jaamacadaha waaweyn waxay inta badan maalgelimo kuma bixiyaan arrimaha cilmi baadhista dalalka imika hadaad eegtay dunida maaragta arrimo badan gudahooga xaliyey waxa weya dhaqaalo badan bay ku bixiyaan cilmi baadhista haddaa aragtid telegba maraykanka ku bixiyaa ruushka ku bixiyaa china ku bixiyaa cilmi baadhista dee waa reed aada u sareeya anaga miisaaniyaddeeno lagama yaabo in kuguba jirtaba dee anu inkastoonan akhrin miisaaniyadda laakiin uma malaynaya ku jirto wax cilmi baadhis ku baxda wasaaradu way leeyihiin wasaaradu way jiraan wax cilmi baadhisya isku daydaya laakiin wax warbixintooda instituushano waaweyn ay la wadaagaan ma aragno inta badan cilmibaaristana waxyaaba badan oo caqabadaa jira ka hor yimaado oo instituushakii dooligii xog ma bixinayo instituushakii jaamacadaha oo kale haddii isku daya inay wax baaraan inta badan waxay bulshadeena uma baraarugsan wacyi ahaan inay xog la bixiyo waayo xog bay ku xiran tahay cilmibaarista marka tale waxaan kusoo jeeda in maalgelin la bixiyo in wacyiga kor loo qaado inay cilmibaarist muhiim u tahay bulshada kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a aqoon-yahanka ka baxay jaamacadaha dalka gaar ahaan kuliyadda dhaqaalaha oo aan wax ka weydiinaynay xaaladda dhaqaalaha dalka iyo waxyaabaha keena sixir bararka iyo siyaabaha loo samayn karo cilmi baadhis la xidhiidha dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka gaar ahaan somalilan haashim sheekh cumar good v o a boorama
waa tahay dhegaystayaal khudbo kale ayaa inoo soo socdaa balse markan aynu ku yaranasanno mid ka mid a heesahaan kugu talagalnay
oo tahay fanaanka axmed naaji saxda iyo heesaas ku luuqeynaya halkaad ka dhegeysanaysanna waa v o a dhegeystayaal markana aynu kusoo laabanno qodobada barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta aan idinku hayo shalay waxay ku beegnayd maalinta caalamiga ee haweenka sideedda maaj iyadoo meelo badan oo ka mida dunida laga xusay maalintan ayaa haweenka soomaaliyeed waxa ay la kulmaan caqabado kala gedisan ee adeegyada bulshada ay u hayaan dalka jabuuti waxaa ka jira ururo ka shaqeeya arrimaha horumarinta bulshada sida waxbarashada waxaana hogaanka ururkaasi ka mid ah haween sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha v o a ee dalkaasi sagaal siciid faarax ururada ay samaystaan dhallinyaradu ee ka madaxa bannaan siyaasadda ayaa waxaa inta badan xilo looga dhiibaa oo fursado la siiyaa gabdhaha dhallinyarada ah waxayna ku bartaan sida wax loo maamulo iyo dhexgalka bulshada umulkhayr maxamuud ciga waxa ay guddoomiye ku-xigeen ka tahay ururka saydo oo ah urur ka shaqeeya dhinaca waxbarashada waxa ayna dhinaca kale ku jirtaa gabdhaha dhallinyarada ee ka qalinjabiyey jaamacadda jabuuti kuna han weyn inay ka faa'iidaystaan wakhtigooda waxa aana mulkhayr kala sheekaystay mustaqbalkeeda iyo halka ay u socoto run ahaan waa markii ugu horreysay in ururka biiro markii ugu horreysay xil lai dhiibayna oo layga dhigay guddoomiye ku-xigeen waanan faraxsannahay waxaana rabaa inaan shaqada sideedii u buuxiyo
ka waran culays intee leeg bay leedahay markaad tahay guddoomiye ku-xigeen dadkaa dambeeyaan oo maamul ku jirto oo lagu oran karayo khalad baad samaysay lagu oran karayo qof baad u exatay lagu wax badan lagaa sheegi karayo wallaahi markaad maamulo tahay ama guddoomiye ku-xigeen tahay horta culays badan ayaa dadka haystaa way dhici kartaa inay dhaliilo lagu soo jeediyo balse laakiin haddii lagu dhaliisho way fiican tahay marka dambe ayaad ka hawshii ayaa si fiican baad usii waxaynaysaa nimana la dhaliilinna de shaqadiisa hore uma sii wadi karayo
markii laga soo tago ururka maad ka tahay guddoomiyaha ee dhalinyarada gargaara ee dhinaca luuqadda ka gabadh dhalinyaro ahaan intaad ku biirin halkan hadafkaaga hore muxuu ahaa marka hore ad jecel inaad liidhar noqoto run ahaan aniga waxaan ahay gabadh ka qalinjabaysay jaamacadda jabuuti hadda waxaan qaatay shahaadadaydii labada sannadood waxaan dhameeyey accounting dugsigana waxaan ka ahaa ardayad baan ka ahaa waa ninka qalinjabiyey certificatekiina waan qaatay dabeetana ururkan ayaan ku biiray leader baan ka noqdo vice president baan ka noqday hadaf kalena waan leeyaho inaan dee noloshaydii bilaabo ayaan rabaa tii fijarkaygii tii gaarkay ahayd so that waxaan ku rajan waynahay inaan shaqo helo haddana waan raadsadaa shaqo marka insha allah khayr ayaan rajaynaya
inta badan gabdhaha soomaalida ama ama deegaankeena markay gabadh dhalinyaro tahay hadaf leedahay kii nolosha horumarka iyo kii dhinaca guurka gabdho badan markay guursadaan you know way joojiyaan waxyaabihii ay lahaayeen ama caqabad kaga timaada odaygeeda ama dadkoo si kale u arka waa maxay qorshahaaga noloshaada gaarka ah runta markaan ka hadlo gabadh markaan ahay gabadh waxay ku fikirtaan waa inay guursato hadda guurka ka hor aniga waxaan ku rajan weynahay inaan shaqo helo dabeetana aan guursado even aan guursado ma rabo inaan joojiyo noloshaydii iyo shaqadaydii waxaan rabaa inaan sii wato taana waxay ku xidhan tahay qofka bilaadanka isagaa unbaa doorashada ama desishanka qaadan karaya balse laakiin anaku haddaan bilaadan nahay waad isku karaysaa labadiiba ilaahay awood ayuu ku siiyey adigoo soo shaqaysan karaya ayaad gurigaagiina mas-uulka ahaan karaysaa oo shaqadaadi dhammaysan karaysaa labadiiba waad isku wadi karaysaa gabdho badan waxaa jira sidoo kale waxbartay jaamacad ka baxay hadaf lahaa laakiin markay guursadeen waxaa dhan way joojiyeen yaa isleeda qaladkuu leeyahay ma gabadha joojisay waxqabadkeedii iyo kaalintii kale bulshada ay ka qaban lahayd mise odayga yiri maya xaggan fadhi anaa ku biilaya marka iyadoo aqoontii wixii kulli ay ku dhex baabaaday aad iyo aad ayaan uga xumaay marka ugu horeysa gabdhaha isaas ku dhacday iyagiioo wax soo bartay dabeeto markay guursadeen nacqabadaasi ka hor timiday balse laakiin aniga qaladka waxaan saari lahaa inanka waayo gabadhii way guursatay reer ayay gashay yadii mas-uuliyaddii waxaa mas-uulka ah inankii baa ka ah hadduu u garan waayo inay soo shaqaysato aqalkiina ka shaqayso isaga ayaan qalad ka saaraya dhinaca siyaasadda hadaf ma leedahay siyaasadeed
maya run ahaan maya siyaasadda inaan galo ma rabo mustaqbalka wax siyaasada ma doonaysa ha marnaba siyaasad ma rabo inaan galo waayo siyaasadda waa buuq had iyo jeer waxaan kala socdaa social mediaha idaacadaha taargetkayga nolosha wuxuu yahay inaan shaqo helo ku guuleysto kamira dhaliyo futurekeygana si fiican u bilaabo hooyana ku dambeeyo maxaad bartay fokalkaad bartay waa maxay adoonsi inaad ku shaqaysato accounting baan bartay ama contability waxaa la yidhahaa xisaabaadka shirkadaha laakiin xisaabtu waa dhib badan tahay waxaa jira gabdho dhallinyaraa badan oo wax waxbaran laakiin mentally diyaarsan nolosha waxbartay laakiin laga yaabo in marka qaar lagu yidhaahdo adigu wax maad baran ama si kale la niyad jabiyo maxaad tala siin lahayd dadka sidoodaba way kala dugan yihiin qaar baa markay arkaan dad anoo wax baran yani dhaleeca usheediya oo kaydha adiga waxba maad baran balse laakiin aniga taas waan kasoo horsheedaa qof bilaadan ayaa tahay nasiib ayaad heshay balse laakiin qofkani nasiibkaa uu waaye jaaniska aad heshay waxaa wanaagsan un keliya inaad dhiirigelisid ood ka tiraadid nolosha waad bilaabi kartaa hadda noloshu dhammaad male waad bilaabi karaysaa iminka dambe waa inaad bilaabatid ood dhiirigelisid sidaas ayuu qofkiina niyadsan buu helayaa kuraaj ayuu helayaa noloshiisii si farxad leh ayuu bilaabi karayaa ugu dambeyntii ururkaad ka tahay gudoomiye ku-xigeenka maxaad doonaysaa halkeed doonaysaa inuu gaaro aad adiguna kaga qayb qaadato ururka yagan waxaan rabaa inaan noqono urur yacni caana eh, do- eh, dalka dhexdiisa dalka iyo dibaddaba inaan ururna laga yaqaano noqono urur faa'iido badan eh, dhalinyarada jabuuti usoo hooyanaan noqono kii meel wanaagsan marana inaan noqono
waa tahay sakal saciid faarax ayaa warbixintaasi jabuuti kasoo dirtay halkaad ka dhegeysanaysan waa v o a wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha iyo maxamuud mascad ayaan markan idinkugu wareejinaya
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha Aan ku bilaaba ee horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga iyo caawa mar kale la isugu soo noqonayaa wareegga lix iyo tobanka iyadoo kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo sporting club de portugal ay ku kulmi doonaan garoonka itixaad stadium ee magaalada manchester lugtii koowaad kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa kooxdan ka dhisan magaalada lisbon ee bortugiiska waxay uga soo badisay shan gool iyo waxba waxaana kulanka caawa taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee manchester city ay rajaynayaan kooxdoodu in ay si sahlan wareegga sideedda ugu soo bixi doonto real madrid iyo b s g ayaa ah kulanka sida weyn taageerayaasha dunidu ay caawa u daawan doonaan garoonka benabeyo ee magaalada madrid ayaana labadan kooxood ay fooda isku dari doonaan kooxda b s g lugtii koowaad oo daqiiqada yar ay ka dhiman yihiin ayaa ciyaaryahan embabe goolka guusha u soo dhaliyey laakiin caawa xidigaha uu horkacayo benzima ma suuro gelin doonaan inay b s g gurigooda kaga adkaadaan oo ay wareegga sideedda usoo gudbaan calaamada su-aalkaasi ayaa waxaa hortaagan xidigaha embabe neymar iyo leonel messi oo garoonkaasi in uu gool ka dhaliyo aanay dhib ku ahayn marka la eego taariikhdiisii kooxda kubadda cagta ee barcelona oo mar kasta uu garoonkaasi yimaado uu ahaa xidig ay maaro u weyn jireen kooxda kubadda cagta ee real madrid inkastoo xilli ciyaareedkan meesigii sii hore aanu ahayn meesi haddana kooxda kubadda cagta ee b s g caawa waxay rajaynaysaa in ay awooddeeda isugu geyso sidii ay real madrid kaga soo gudbi lahayd kulankan ayaa noqon doona kulan si weyn isha loogu wada hayn doono dhinaca iyo haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana waxaa soo baxaya durbaba in kooxaha qaarkood ay u xusuuduubayaan sidii xilli ciyaareedka markuu dhammaado ay xidiga kooxdooda ugu soo xoojin lahaayeen kooxda kubadda cagta newcastle united oo dhowaan uu iibsaday maalqabeen u dhashay waddanka sacuudi arabiya ayaa durba waxay bilowday in ay suuqa u sii gasho xidigihii ay kooxdeeda ku soo xoojin lahayd ciyaaryahanka u dhashay waddanka jarmalka ee antonio rudiger oo heshiiska uu kula joogo kooxda chelsea uu ku egyahay xilli ciyaareedkan markuu dhammaado ayaa durbaha waxay wararku sheegayaan in newcastle united ay xidigaasi wadahadal la sii furtay inkastoo manchester united lafteedu xidigan ay doondoonayso haddana newcastle waxay doonaysaa garoonka st jamesburg in ay xilli ciyaareedkan xidiga ku soo xoojiso keeni kara kooxdu in horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga xilli ciyaareedka dambe ka soo qayb qaadato arsenaal ayaa dhankeeda waxay doonaysaa inay mar kale dib u soo saxiixato ciyaaryahankii da'da yaraa ee kooxdu soo barbaarisay serj ganabari haatanna u ciyaara kooxda kubadda cagta ee bayer munich lixyo labaatan jirkan u dhashay waddanka jarmalka oo magaalada london ay ka mid tahay meelaha uu sida weyn u jecel yahay ayaa kooxda kubadda cagta ee jarmalku waxay ku qiimaysay lacag gaaraysa lixdan iyo saddex milyan oo ganiga ingiriiska haddii arsenaal ay lacagtaasi u babac dhigayso inay ku soo gadato xiddiganna waxa ay dadka qaar leeyihiin waa shakila-aan in serj ganabari uu mar kale ka soo muuqan doono garoonka imarat stadium ee uu hore uga ciyaari jiray waayo dhegeystayaal xubintaana ciyaarahan intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal ciyaarihii halkaasina kaga tallowno markan dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa kusoo dhowaada heestan
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu ha lasoo booqdu moogtahay nainan riyada baas bartamaha habeenkee nainan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa beerka saaro moogtahay beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beerka saara inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo moogtahay inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl bariinseeday inuu buuxo moogtahay intasuu baraarugo inan baa lahaa fanaanka axmed cali cigaal ayaa heestaasi ku luuqaynayay gabagabeena waxay u ahayd heestaasi idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaya anigoo jamaal axmed cismaana nabadgelyo